ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة ما رآها الكون يوما تزدرى ذكروا الأجيال أنا أمة
qaybtii shanaad ee warbixinadeenna sooyaalka colaadda itoobiya iyo soomaaliya waxaan ku hakinay iyadoo itoobiya ay ka qayb qaadatay riditaankii dowladdii milatariga ee soomaaliya iyadoo gadaal ka soo taageeraysa jabhadihii riday siyaad barre kii isla sannadkaasi itoobiya jabhado hubaysan ayaa la wareegay oo xukunka ka turay mingisto haylamaryam waxaana talada la wareegay jabhaddii t b l f oo uu markaasi hogaaminayey mille zanaawi oo dalkaasi ka dhisay dowlad tii ugu cadaawadda badneyd xagga soomaalida halka jabhadihii soomaaliduna ay bilaabeen inay dhexdooda iscunaan adisababana ay hubka ka soo wada qaataan inta badan gobollada dalka waxay xabashidu ka hirgelisay hogaamiye kooxeedyo iska soo horjeeda balse ka midaysan fulinta ajendayaasha itoobiya ay ka damacsan tahay soomaaliya oo ay ka mid tahay hurinta dagaal beeleedyo lagu riiqmo khalkhalgelinta amniga barikicinta shacabka iyo kala qoqobka ummadda soomaaliyana uusan ka hirgelin nidaam adag oo xabashida ka madax bannaan mid ka mid ah dagaalbeeleedyadii ugu xumaa ee xabashidu ay gadaal ka taagneyd ee sida ba-an loogu go-ay wuxuu ahaa dagaalkii afarta bilood ee muqdisho ka qarxay toddobiyo tobankii bishii noofembar ee sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii iyadoo maalin weliba la xabaalayay dad ku dhow shan boqol sidoo kale jabhadihii xabashidu waddanka ku soo kicisay waxay dalka u horseedeen macluushii ugu darneyd abid ee soomaaliya soo marta taasoo dadkii ku dhintay lagu sheegay nus malyuun soomaali ah ururkii itixaad al islaami oo xilligaasi dadaallo xooggan ku bixinayey in ummadda laga samata bixiyo silaca iyo saranseerka ay ku jirto loona jiheeyo dhanka iyo kudhaqanka shareecada islaamka ayaa bilaabay dadaallo lagu qaboojinayo dalka sidoo kalena ummadda loogu jihaynayo cadowgooda dhabta ah ee xabashida sannadkii kii tandiimka ayaa soo gebagabeeyey tababarro ciidan oo ay ku soo saareen mucaskaraadkii ay ka hirgeliyeen waqooyi bari iyo koonfurta soomaaliya waxayna u istaageen sidii ay u xakamayn lahaayeen fasaadka faraha ka baxay ee dalka ku baahay is-hortaagna ku sameeya damca gurcan ee xabashida howlgalladoodii ugu horreeyey waxay ka fuliyeen koonfurta iyo waqooyi bari halkaasoo ay kula dagaalameen qabqablayaashii ay xabashidu soo dirsatay ee kala ahaa caydiid iyo cabdilaahi yuusuf bishii juun ee sannadkii kii ururku wuxuu la wareegay gobollada bari iyo nugaal ee soomaaliya mid ka mid ah dagaaladii halkaa ka dhacay waxaa lagu qabtay cabdulaahi yuusuf oo ka mid ahaa wakiilada itoobiya si haddaba damac fog ee xabashidu ka leedahay soomaaliya looga gaashaanto ururka alqaacida ayaa isla sannadkaasi waa kii soomaaliya u soo diray hogaamiyaal sarsare si ay u garab istaagaan mujaahidiinta soomaaliya kooxdii ugu horraysay waxay ka soo dhaqaaqeen jabuuti waxaana hogaaminayey abuxafsa alkumandaan qaar kalena waxay ka soo baxeen suudaan waxaana ka mid ahaa abuturaab alkini iyo abudalxat assuudaani sida sheekh hubeeb assuudaani ku sheegay kitaabkiisa shadraad min taariikhi alqaacida maadaama ururka itixaad u dareensanaa in salka dhibaatada soomaaliya ay tahay itoobiya ayuu gudaha soomaali galbeed ka as-aasay mucaskaraad tababar wuxuuna geeyey ciidan lagula dagaalamo xabashida dhulkaasi gumaysiga ku haysa soomaalida kalena doonaysa inay qabsato raggii alqaacida ka socday ee soomaali galbeed tegay waxaa ka mid ahaa khaalid almaqdasi abuusabuur almisri iyo haaruun fadli fazuul iyo rag kale sidaba fazuul uu ku sheegay kitaabkiisa alxarbu cala alislaam dhulka soomaali galbeed waxaa laga helay dhallinyaro badan oo hamuun u qaba la dagaalanka xabashida maadaama iyagu ay dhedhamiyeen dhibaatada gumaysigooda dhulkaasi waxaa ka dhacay dagaallo badan oo lagu beegsaday saldhigyada tigreega khasaare badanna loogu geystay cadowga sidaba uu inoogu warramay sheekh maxamed axmed balli oo markaa ka mid ahaa mujaahidiintii ka dhiidhisay dulmiga xabashida dagaaladii itixaadka annagaa macnaha xaqaarka iyo xubnaha iyaga ku weynay qarbiga iyo gudaha ethoobiya waxa weye macnaha amxaarada lagula dagaalamay dagaallo waaweyn sagaashan iyo saddexdii iyo sagaashan iyo afartii dagaallo waaweyn waxaa ka mid ah dagaalkii halooye ayaa ka mida waxaa ka mid ah dagaalkii qorraa ka mida waxaa ka mid ah dagaalkii kabtinaag baa ka mida dagaallo aad iyo aad u fara badan oo ka dhacay sagaashan iyo saddexdii iyo afartii iyo shantii iyo lixdii sannadahaas ilaahay subxaanahu watacaala dad ayaa naftoodii ka gatay ilaahay amxaarada dhuunta ka lisay gudaha soomaaliya marka la yimaado hadda waxa weeyaan meelo fara badan buu ka dhacay dhanka gobolka gedo markaan eegno degmooyinkiisa waxaa gacanta ku hayay itixaad oo ka dhaqan geliyey kudhaqanka shareecada islaamka oo laga dhaxlay amni iyo kala dambeyn aysan ka jirin meelaha kale ay gacanta ku hayeen hogaamiye kooxeedyadii itoobiyaanka wakiil oga ahaa soomaaliya waxaana sidoo kale gedo ka furmay mucaskaraad kala duwan midkii ugu dambeeyey ee ka furnaa magaalada luuq waxaa la soo xidhay shan iyo labaatankii bishii mey ee sannadkii kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii sidaba uu xafladda ku sheegay cumar dheere abujabal allaha ka aqbalay oo ka mid ahaa qiyaadadii jihaadka casrigan ee geeska afrika iyo raggii dhidabada u taagay xarakada shabaabulmujaahidiin maanta oo ay taariikhdu tahay shantii bishii koowaad toddobiyo toban hijiriyada kuna beegan labiyo labaatanka bisha shanaad ee sagaashan iyo lixda waxaan halkan idinkugu soo bandhigi doonnaa haddii alla idmo xiritaankii dafcadda la yidhaahdo kaadisiya ee mucaskarka tababarka islaamiga ah ee cikrima taas oo lagu qabtay degmada luuq taxta ishraaf jamaacat alitixaad alislaami mucaskarkan waxaa isugu yimid shabaab diintooda ku toosan oo ka kala yimid dhammaan degmooyinka gobollada soomaaliya oo dhan dagaal oogay maxamed faarax caydiid oo inta badan maleeshiyaadkiisu haysteen koonfurta soomaaliya ayaa isku dayey inuu itixaad ka qabsado gobolka gedo laakiin tiro dhowr jeer ah oo maleeshiyaadkiisa ay weerar soo qaadeen jilbaha ayaa loo aastay iyagoo guuldaro xambaarsan ayayna dib u gurteen intaa kadib ciidamadii etoobiyaanka oo wata taangiyadooda iyo diyaaradahooda dagaalka ayaa iyaga si toos ah dagaal ugu soo qaaday gobolka gedo si ay u kala dhantaalaan kala dambeynta laga dhexlay ku dhaqanka shareecada islaamka cumar xaaji masale oo etoobiyaankaasi hogaaminayey ayaana noqday jaasuuskii ugu horreeyey burburka kadib xabashi ku soo hogaamiya dalka soomaaliya qoraaga iyo taariikhyahanka soomaaliyeed ee awjaama cumar ayaa buuggiisa qaranjabkii soomaaliya ku sheegay in cumar xaaji masale intii ay jirtay dowladdii militariga xitaa uu jaasuus u ahaa xabashida kun sagaal boqol koob iyo siddeetankiina baydhabo lagu qabtay isagoo markaa ku eedaysnaa inuu u basaasayey xabashida ciidamadii etoobiya markay soo galeen gedo waxaa lagala hortagay dagaal jihaad ah mid ka mid ah dagaaladii taariikhda galay ee sida ba'an loogu naafeeyey xabashidu wuxuu ahaa dagaalkii hilacweyne ee ka dhacay degmada luuq sida uu noo sharaxayo sheekh maxamed axmed balli ay soomaali oo dhan ay ku jeedaan inay damacooda ku soo galaan haddana dad baa ilaahay dhuuntooda dhigay ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baabi'iyey ilaa dagaalkii aad maqasheen hillacweyne iyo kuwa la midka uu ka dhacay ilaa muqdisho laga gurmaday aniguna waa aan taagnaa meesha luuq markii la isugu yimid mid nairobi ka yimid iyo mid xamar ka yimid iyo mid gari ka yimid iyo mid waxaweye ka yimid macnaa waqooyiga iyo mid puntland iyo mid kismaayo ka yimid meeshaa la isugu yimid dagaaladii hillacweyne
mujaahidiin badan oo ka kala timid waddamada caalamka islaamka ayaa u soo gurmaday walaalahooda soomaaliya oo markaasi wajahayey dulmiga gardarrada ah ee xabashida waxaana laga soo gurmaday suudaan yemen masar turkiga iyo meelo kale laakiin khilaaf xilligaasi soo kala dhex galay hogaamiyaashii itixaad ayaa dhabarka ka jebiyey jihaadkaasi waxayna taasi keentay in luuq ay ku shahiidaan rag isugu jiray muhaajiriin iyo ansaar sidaba uu noo sharaxayo abudalxata suudani oo ka mid ahaa hogaamiyaashii alqaacida ee geeska afrika حينما حاولت القوات الأثيوبية أن تتدخل في الشأن الصومالي markii ciidamada etoobiya isku dayeen in ay faragelin ku sameeyaan soomaaliya waxaa dhacay dagaal walaaluhuna waxay isaga kala yimaadeen meelo badan oo ay ka mid yihiin masar turkiga iyo xitaa yeman iyo jasiiradda carabta laakiin hogaamiyayaasha xarakadaasi waxay go'aansadeen in ay kala diraan dadka hubkana laga dhigo sidaas ayuu halganka ku fashilmay waxayna dhallinyaradu dib ugu laabteen deegaanadooda halkaas ayaana lagu dilay walaalo badan oo carab ah قتل بعض الإخوة العرب أو أكثرهم في تلك المعارك ciidamadii xabashidu markay soo galeen beled xaawo luuq iyo dolow waxaa adisababa ka dhawaaqay wasiirkii arrimaha dibadda etoobiya oo sheegay inay xuduuddooda ka sifeeyeen waxa uu ku sheegay argagixisada khilaafkii ka dhex jiray gudaha hoggaanka itixaad ayaa sababay in qaar ka mid ah hogaamiyaashaasi ay ka wacdaan dhabbihii jihaadka magicii ururkan ay u beddelaan ictisaam xalaqada xigta ee warbixinadeennan waxaan ku soo gudbin doonnaa hanaqaadkii xarakada shabaabulmujaahidiin iyo sababaha ugu weyn ee xilligaasi keenay in dhidabada loo taago xarakada وامتطت هام العلا واسترسلت في سبيل الله تبني المنبرا بكتاب الله تبني مجدها بكتاب الله تبني مجدها لا بفسق أو بزيغ يفترى لا بفسق أو بزيغ يفترى يا شباب الجيل أنتم مشعل للهدى للنور يرجو مظهرا يا شباب الجيل أنتم مشعل للهدى للنور يرجو مظهرا أنتم النور الذي نرقوبه أنتم النور الذي نرقوبه نبتغي عزا به بل آثرا